mar kale iyo mar kaleba waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyade in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasaddana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka mudanayaalii marwooyin waxaad og tihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo og tihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilaha iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sida aad la socotaan waxaan xalay bogaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sida sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kale iyo mar kaleba waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyade in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasaddana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka waxaa iga go-an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan garowsannay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah laguna wada kalsoonaan karo si nabad ahna ku dhacda waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban sagaal qodob waa run waa dhegaysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishaan ku haynaynaa dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observars hadduu alla subxaana wa tacaala idmo mudanayaal marwooyin marka laga soo tago doorashada waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo hormariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan wakhti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasta mudan yaaliin marwooyin anigoo tixraacaya qorshaha sagaalaad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso hadduu alla subxaana wa tacaala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka horyaallo geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarkii la sameeyey ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo loo gudbiyo iyadan sidoo kale waxaa gaabis ku yimid waxyaabaha wixii gaabis ku yimid caqabadaha lala kulmay iyo fursadaha jiro sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka tala bixinta howlaha horteginta u leh qaranka iyo dowlad dhiska soomaaliya marxaladda ay maanta marayso mudanayaal iyo marwooyin saaad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaagga dowlad wanaagga iyo habsimo socodka dowladnimada waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan mudanayaal iyo marwooyin mar kale ayaan idinkaga mahad celinaya kasoo qaybgalkiinna waxaan doonayaa in aan joogtayno dowlad nimo iyo dadkeena dowladnimo iyo dadkeena udadhexaad u yihiin afkaarta talada iyo tusaalaha bulshaduna ay yihiin tiirarka lagu dhisi karo qorshayaasha hortabinta u leh qaranka kulankana waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu